halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad dhegeystayaal ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axada bisha juun waa labaiyo toban sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kuwda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aynu ku eegayno suugaanta iyo dhallinyarada hibada gaarka ah u leh tirinta tixanaha maanso sunbaa halis loo yihii rabbow dhibta naga hagow adaygaajiyo harraad rabbow ku haleelino hurdiya adigaan lahayn dhammaan hogdalooladoo hiddiya adigaan lahayn daryahay baad gasho misaalkii lama helow mahoydow baaqiyow ifkaba keligii hadhow agtaada mataal hunge nasii waxaan kaa hamini
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo kaalmi heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka ugu yaraan labaiyo labaatan qof ayaa dhaawacmay kadib markii ciidamada ruushku ay garaaceen magaalada jortkiif ee galbeedka dalka ukrain sida ay a f b ka soo xigatay mas-uul sare oo ka tirsan dowladda ukrain duqaynta ayaa ahayd mid aan looga baran galbeedka dalkaasi volodimir trush oo ah guddoomiyaha gobolka ternobel oo ee magaalada jortkiif ee ku taallo ayaa qoraal uu facebook soo dhigay ku sheegay in magaalada ay ku dhaceen afar gantaal oo laga soo ganay dhinaca badda madow waxa uu sheegay in labaiyo labaatan qof oo dhaawacmay oo ay ku jiraan toddoba dumar ah iyo cunug labaiyo toban jir ah la dhigay cisbitaalka trosh ayaa waxa uu sheegay in xarumo militari qayb ahaan la burburiyey ayna sidoo kale burbureen dhisme ay dadka rayidka ahi deganaayeen jortkiif oo ay ku noolaayeen soddon kun oo qof intii aysan ruushka ku duulin dalkaasi ayaa waxa ay boqol iyo afartan kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan tahay xuduudda dalka deriska ah ee rumeeniya waxayna laba boqol oo kilomitir dhanka koonfur bari kaga beegan tahay magaalada levif oo ah tan ugu weyn ee galbeedka ukrain markab rarka laga badiyey oo ay saarnaayeen kumanaan ida ah ayaa axadda maanta ah ku degay dekedda suwaaken ee badda cas ee dalka suudaan waxaana qariqmay dhammaan xoolihii markabka saarnaa laakiin saraakiisha dekedda ayaa sheegay in shaqaalihii la badbaadiyey markabkan oo ah nuuca xoolaha lagu dhoofiyo ayaa ka ambabaxayay suudaan isagoo kusii jeeday dalka sacuudiga waxaana la sheegay inuu degay kadib markii la saaray dhowr kun oo neef oo dheeri ah oo ka badan xadkii ay ahayd inuu xambaaro markabka beder one ayaa degay saacadihii hore ee axadda maanta ah waxaana uu siday shan iyo toban kun iyo siddeed boqol oo neef oo ida ah taasi oo ka badan xadkii loogu tala galay ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan maamulka dekedda oo diiday in magaciisa la sheego sarkaalka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in markabka ay ahayd inuu xambaaro keliya sagaal kun oo neef warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa warkaasi caalamka dhegeystayaal waxaad kala soconayseen laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aan toddobaadkan kusoo qaadanayno dhallinyarada soomaaliyeed ee hibada u leh tirinta tixanaha maanso waxaana noo soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkii maalinta axadda aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna toddobaadkan ee hibada iyo hal abuurka waxaynu ku soo qaadan doonaa suugaanta soomaalida iyo dhallinyarada hibada u leh tirinta tixaha suugaanta soomaaliyeed waxaana barnaamijkeenna ugu martiya abwaan maxamed xasan geedi oo loo yaqaano abwaan geedi ugu horreyn waxaan weydiiyey abwaan geedi balmaansooyinka uu tiriyey ee uu kula hadlayo bulshada soomaaliyeed kagana hadlayo marxaladaha kolba ka jira dalka sida marxaladaha abaaraha waad mahadsantahay haashim waad ku mahadsantahay soo dhaweyntaada adna waan ku salaamayaa waxaan ku soo dhaweyn lahaa maansada maxay ahayday gacmo hoorsi oo allabarya oo alla tuugmaa waxay u dhacaysaa noloshu hadalhayn badnaa cimrigu hogatose badnaa dembigu hibatay badnaa laabtaydani hugun badnaa habeen roob soo unkaday harhkiisu madow badnaa haanbaa bujatee ka durug hurdow qarowgaa ka toos hoostiisa ku boogarow hareertaadana baleeg maroodow aduu ishubi huryoy degalqoonka daa noolaha hirdan iyo colaad intaa halgan baa dhex yaal dadkuna waa sidaa hubaal tan iyo haabiil qaabiil sidaasuu hebilba hebel hujuun ula gaadaya halkay ruush iyo yukrayn intuu midba heegan galay hubkaysu idaarsadeen hantiyo waxa maal burburay intii naf ku hoobatiyo intay hawo dooriyeen kuwii ka horreeyey iyo wixii horashiimo dhacay hitler iyo joosefkii adeegsaday hoobiyaha waxay halis noo cursheen ayaan ka hiraabannoo sunbaa halis loo yihii rabbow dhibta naga hagow adayn gaajiyo harraad rabbow ku haleelinoo hurdiyo adigaan lahayn dhammaan hogdalooladoo hiddiyo adigaan lahayn dir iyo haybaad gashoo misaalkii lama helow mahooydow baaqiyow ifkaba keligii hadhow agtaada ma taal hungee nasii waxaan kaa hamini hoodaadaa lagu hodmaa hayntaadaa lagu dhergaa gacmahaan kuu hoorsanno agtaada ma taal hungee nasii waxaan kaa hamini rabbow hooyiya adaa ka sii nugul habaryartoo horaad kuwa qaybsadee hilbaha ka midaysaneen midiba midka kale hurayn hiddooda adaa ka jecel adaa hadeemada lurtiyo hantaaqda ka baajiyo jidkay ku halaagmayaan adaa ka hareer marshoo u doorbida hoos qabow rabbow adigaa hantiyey wanaag iyo haybadoo xumaan ka hubnaadayoo shukriga adigow haqlee ammaan ku habboonidaa allaha wax waliba hayee hiilkiisa u baahanne dul iyo hoos noo ogee hiyiga daalacanayee hawaalaha ka warqabow texdiyo murtidaan holladay aan hoos igu soo degoo hayaanka halkaan la rabay ujeeddada ka hadliye hir baa dunidii ka kacay addoommuu horarsadeen hirbaa dunidii ka kacay addoommuu horarsadeen dhibtay soo hulufureen adduunkii halakiso dhulkii omas iyo habaas dabaylo holcaag ku fiday makhluuqaagii hadhiyey jiilaal ku hawaarsadaa harraati la beegsadoo kaliil halacdhoomisiyo abaaraa ku habsadoo ilmiyo habar kala lusho bulshada halkaraankiibaa caskii haamaha gurtoo hubqaadkiiyo doobkiibaa haweenkiiyo maantidiiyo xoolaha intii hoomadii muurka u heeriyaystayoo hunguri biyo loo cabbaa haydaar dheer loo maroo hadhuubkiiyo dawliskaa hoos loogu waraabtego dunyada harag xoodhaybaa hurmada bacad loo tubo hanfigu dhalandooriyo dawxay hootow noqdo maaxdii ma hiraacye rabbow habaa nooga sii guulaamiyo hogol cirkoo hareed wacan laga hirqado rabbow habaa nooga sii guulaamiyo hogol cirkoo hareed wacan laga hirqado dhirtani wada haawatee kulkiyo halasaho dhilee caleentii ka hohobteen indhaha lagu hayn karayn rabbow guga hooriyo tigaad noo hawrtay iyo cagaar lagu soo hirtiyo kaymaha hadhac nooga yeel gacmaha kuu horsannoo agtaada ma taal hungee nasii waxaan kaa hamini daruuraha noo hibee kuwaan hoosmar lahayn kuwaan hanjabaad lahayn shux iyo may nagu haboo rabbow horay noogu keen halkaasay iyaduna aan dhigayaa tixda allabariga
aba waxaa jira maasooyin kale oo aad tirisay oo ka hadlaya dhinaca waxbarashada iyo arrimaha la xidhiidha jacaylka ee aad kula hadlaysay bahda waxbarashada maansadaa aad kula hadlaysay waxbarashada iyo in ay dhallinyaradu waxbarato maansadaasina tahe way jirtay maansadaasi waxa weeyaan waa magaceeda waxaa la idhaha waano way jirtay oo waxay soo baxday maansada waano waxay soo baxday labadii kun iyo lix iyo tobankii ayay soo baxday waxay tidhi waalidkii idhalee weynayga beere aabbahay wanaagsane iyo hooyaday wacan waxsheegii samaa iyo wacyigelin habboonoy igu waaniyeen baan weelaynayaayo waxaan ahay talmiid iyo arday waagii joogaba ku wajahan aqoontee waxyigii ilaahiyo waalidkii qur-aankee warsamow xabiibkii loo soo wakiishee walaxdaa xaniifiyo wasladaha furqaaniyo diintayna werisaan waddadeed hayaayoo kitaabkayga weligii wahsi igama heli karo jahli wiiro daranoo weydeeyo maankoo maskaxdana ku wiiqoo kugu aba halisoo ku idaarsho noloshoo gudcur kugu wareejow waraabaha ku siiyaan iska waabileeyoon wadeecada iskoolkiiyo tacliinta u urfinaya fanniyada waxbarashada wejigeeda kala duwan iskuwicsigeed iyo waaye aragti buuxdaan weydiiniyo booshaa cilmi laga wanqalo oon waddankayga hooyiyo walaalaha islaamka iyo diintaba waxtarabaan weli kororso leeyahay ifku waa danleeyo baahi lagama waaye waxa lagu sabool baxo dhallinyaro iyo waayeel wakhtigoo la dhowrood ku wanaag fashaabaa faa'iido ugu weyn wadkuna ooli maaye aakhiraha welwelinbaan wacyiga u badsanaya wardigiiyo salaadiyo salligaan wadaayoon waardiyo ka yeesho weerarkii ibliiskaan waran uga samaysto waxaan ahay addoonkaa waaxidkii baryaaye wadiifada xambaarsane waajibkii la saariyo sunnihiiba weheshaday weedhaha kan iyo luuq wowgiyo higaadii waxmalow dhibciyo xaradh wadartii abjad ahayd ee wada xisaabnayd ama saynis waafiya falsafada wadaadka waxyaha juqraafiga fiisikis wacaal furan kimistrihoodii qale wadnihii culuuntaan u sitaawadaanto wahdigii aqoontiyo fasalkiiyo wilaayadu wuu ii hiraayoo wuu iga hor muuqdaa waana gaadhi doonaa wad haddaan ka noolahay ama cudur waxii dhimin oon waadhka lay dhigin wataa iyaduna maansada waano
maansada kale raacin lahayd maansooyinka kale iyaga laftooda aad kula hadlaysay dhallinyarada iyo bulshada soomaaliyeed sax kuwa ka mida iyaguna waxaa jira haashimow maanse yaroo aan raacin lahaa oo dhallinyarta ka hadlaysa siiba hablaha qaarkooda len habluhu ma wada xumo laakiin qaar aan dhaliilka yar sheeganaya anigu markii aan dhallinyarta ahaa waxay maansadaasi odhanaysaa magaceeda waxa la dhaha babaansi waxay u dhacaysaa hoohay boqolaalka ruuxee jacaylkani soo bireeyey taariikhda ku yaala buugga siduu boodheri ka yeelay ifkana qays ugu beleeyey hadduu maantana badheerka inuu igu biirsho doono baaqiisa ka yeeli maayo haween igu baabi maayo hilaac bari iiga muuqdaa haraad iga biini maayo hablaha bilisnimada diiday dhammaan u boqroday mas-uulka bilaawaha soo afaystay intaan ka babaansanayo intaan ka babaansanayo waleeberlaxa uga caashaq inuu bida ii shakaalo marnaba uma baraq nugulaado to-aan baqdinta iyo xishoodka labada midna kaaga baydhin intay kuu soo bitiiqdo ilkaha qosol kuu bandhayso jeebkaaguu baadhanaysa beesada kaa sii shaxaata hadhow bidix kaa tufaysaa adoo weli bayd ku hoysan kusii bacad joojinaysaa hadhowta sidii baraarkii gowraca ku baraarugayay tiyooni baruur shidhaysan horaan uga bala xijaabtay markuu basanbaas yimaado wakhtiguu iga yeela beeyo duruuftu isbuuxin weydo cusriga waa laga baxaayoo barwaaqadu way xigtaaye to-aan sabir igula beegsan ku wiirsata baahidayda bannaan cidla igaga roortaa ilowgiyo beer raqeeda inaan ka baraad la-aaday alla ilahi waa badbaado ilaan berigii horeeta jeeroo barashadu sugnaato haybtuna ay bayaangarowdo buseeli horaadka waalan looguma ballamaynin guurka markii laystuuga boobay burdaaliga xeerka boodka buraashada loo cabaystay waxaa lagu dhacay barmuuda noloshu bayrbayra ma aha halkaa ku bilkeedi maaha haddaan laysku hagarbaxaynin wadnaha bidix laysku soorin halaasigu waa bilaashe wakhtigan bini-aadmigiisu bugaaxsamay sida qurwaarad barhkood caqligoodu liito ugaadhu ka bara sarrayso addoomaha baadiyoobay xaqiiqada baalmaraya iimaanku ka baaliyoobay wacdigan bishimaha dul yaalla aayaadkiiyo baaqa diinta subuuni ku baayacayo sidii gehed bahalgaleena islaamnimadii la beegsay qaar baa ugu biiray xaasid waxay ka baxsheen taswiiro dadweynuhu barax ka qaaday dilkii ka dhigaaya baarax xalaashaday booligiina baabiye miskiisa eebe wakhtiga xumihii barbaarshay wanaaggana bohol ku aasay inaan anu bayr ka yeesho mid weeyaan igu bannaane ha yeeshee waxaan bildhaansan waddada boqorkeenna weyni ama ma baxsanow rasuulku bayaanshe lagu baqoolo haweenkana badhaxla-aanta to-aan bajolayn asluubta diintana kasha loogu beeray ayaan baadigoobayaaye xumaanse ma wada bidaayo halkaasaan iyaduna kaga baxaya maansadaasi babaansi maxaad ku dari lahayd kale saddexdaa maanso waxaan ku dari lahaa haashim gabay maalin dhoweyd bishan iminka shanaad soo baxay ka marka gabaygaasi doorashadii soomaaliya ayay ahayd doorashadii markii ay isbedeshay madaxweynihi farmaajona meesha ka baxay markaa waxaan isidhi bal haddii soomaaliya aad ka hadli lahayd ay soomaaliya ama ay hadli lahayd maanta oo soomaali ahaan ay hadli lahayd maxay odhan lahayd wuxuu ahaa gabaygu marka wuxuu u dhacayay deelkiisa gabay maalintan daabadka u fuulo qalinkiiyo dawaadiiyo markaan helo dabuubtiisa wax daliil cad mooye ma qoro anigu diilqaafe hal abuur horoo soo duxaandir uga haystaaye digtoonaada waxaa soo daldali sheeke duluc weyne dhegihii daloolow ima qal deexduyayn numine waxaan ahay mid loo daran yahoo aana loo diloye dal ahaanta geeska afrikaan degel wadaagnaaye dad ahaana soomaali baa daa'iniga dhigaye markii aan astaan dowladnimo sudhay dushaydaasi ubax dilaa dubaabaadka iyo aaladaha duula maraakiibda baashiyo markaan dooyo badan yeeshay dumuq iyo rasaasiyo markaan yeeshay guluf diiran nacabkaan ka deyrtiyo sidaan gaar isugu deeqay gacaankaygii dunidoo dhan bay diiqad geliyeene maalintii halyaygii ka degay rido damaashaade dibindaabyadaa igu dhacdiyo duulankiiyo boobka kuwii aan dibsada odhan jira dayacsanaan helay dakanaha cadaawuhu tirsaday ee isdaba joogi daqar dhiig la doog iyo arami dhaawac iyo diilo nabardaylan boog damaqsatiyo umaddilaac hoose diric hoyday dhiig daatay oo dooxya qayraamay tabcadiiyo kolkii layla dagay shil iyo suuldaaro deyday iyo warwaar dheer kolkii laygu dubuq siiyey duqmihii iswada haystay ee rabay dumaashaydu waxay aniga iidana marnaba kuma dadaalayne kursi damaca foolxuni wakaha ani dibii riday anoo gabalkuii dumay markuu dayaxi soo buuqday anigoo dabayshaday markuu maahirkui diishay tuskoo daay diraac hoortay iyo sagal daruureeyey dabarsamo sidiisii markuu degalkii maasheeyey damiirkii baktiye iyo markuu garashadii daaray qabiilkoo dastuur laga dhigto laysku suxulduubo musuq maasuq doobiyayo oo diinta ku ciraystay waa waxaa dalkaygii qarribay daacadda ilaahe waa waxaa dadqalabtada dhaliyo dhaylo dubatadee waa waxa duqay iyo caruur loo duqeeyaaye waa waxaa umuladooxa dhalay kudiyo daacuune darandoori qarax loo fushiyo mooraduugeynta dirirta iyo dhiilada markii loo dulqaad waayey dagaalkii sokeeyiyo markay aafadami weyday didmaday qaxootiga bulshadu daan walba u yaacday dalandoolka geediga martiye gaajada iyo diifta dalabaabi socodkii badh buu cunay dugaagiiye dalxawga iyo haadiyo badh bay dacagu feenteene raqdi duurka taalliyo lafihii dalab la moodaayey wixii mayd daxigu boobayuu qariyey dooryaanku badahay ku daateen kuwii ii damqani laayay da'yartayda saxaruhu la tegey may durduro tegina dabadhilif shisheeyuhu dirsaday oo dilaal qaatay qaran dumis xornimadiidan baa loogu dawgalay haddii aan degnaan loogu helin cawra dibad jiifta hablahayga diib kale magafe kama danaysteene wiilashayda doorkaa kelyaha lagama dooxdeene intaasoo dulmiya ama dulliya iyo darxumo miidhan imkaan ka soo doogay uu waayi daalacaye dor hata yimaadeen kuwii jeelku daashadeeye shantii kale durkaysaan lahaa isla doontaane balse kii isku soo duwi lahaa doorkan waa adiye hawsha maanta kuu dihini way sii da'weyn tahay wax diiwaanka kuu gala inaad daabacdaan sugaya adigiyo dadaalkaaga iyo sida adoor moodo dirir hooray doog iyo xareed ramaqu doonyeystay xaq dilaacay dow soo ifiyo damal barwaaqaysan xaq dilaacay dow soo ifiyo damal barwaaqaysan cid darooray deegaanka oo daadku moolciyeeyey oo maalku dararo caanaha laga dambarinaayo dunidoo nimcoodaan lahaa waad la noqon darise balse kii igu doog dhabi lahaa doorkan waa adii hawsha maanta kuu dihini way sii da'weyn tahay wax diiwaanka kuu gala inaad daabacdaan sugaya adigiyo dadaalkaaga iyo sida adoor moodo hooyo dahatay daa'iman rajaawa duruufaysan derbijiif taleedaha mutoo daalaladu hayso kun dib jiray kun miyir doorsamoo calaladii daadshay kun damiina kun daciifa kuma dawow baahan intaasoo il daran baan lahaa meel dugsoon furae ha yeeshee ninkii doojinlaa doorkan waa adii adigiyo dadaalkaaga iyo sida adoor moodo dalqadu xabaasha u galoo dib uma soo baxoe haddii daaqad loo furi lahaa ilka darifkiisa ama inasiyaa daawan lahaa dabacsanaantiinna allailahay dac buu odhan lahaa cil daraaddii dulusdulusta iska soo daftiyo dowlad faragelinta isku dira dabka u kala sidiyo doodaka abuurka dumistayda uunbaa intaa loo dan leeyahay ha yeeshee ninkii diidi lahaa doorkan waa adii hawsha maanta kuu dihini way sii da'weyn tahay wax diiwaanka kuu gala inaad daabacdaan sugaye adigiyo dadaalkaaga iyo sida adoor moodo ruuxaanilbaa diiratiyo duulsharoodayaala argagixisada ayla degtiyo dulinka ay keentay dayuusiinta igu faafay ay dhex dinaafaaya dunta inaan u gooyaan rabo iga dulguuraane balse kii iga dabarjari lahaa doorkan waa adiye hawsha maanta kuu dihini way sii daaweyn tahay wax diiwaanka kuu gala inaad daabacdaan sugaye adigiyo dadaalkaaga iyo sida adoor moodo dumar iyo caruur iyo dhammaan sabiga iyo doobka daafaha intii igaga maqan dal iyo dibadba dariiqii aan marayba hadeer loo dulbaantumaye iskuduubni iyo horumar buu rabay dadweynuhuye nin kastoo dareen shacab watana looga dacareeye qalbigooda kii degi lahaa doorkan waa adie hawsha maanta kuu dihin way sii daa-oyntahay wax diiwaanka kuu galaa inaad daabacdaan sugiyo adigiiyo dadaalkaaga iyo sidaa adoormood dhaqaalihii darleef iyo hantidii daamanka u hoyatay hantidii danka ariyo mudbada lagu ducmaalayey hantidii durriyaddii lahayd daabatay le-atay hadduunbay dufaac adag heshoo laga dugaagdhabaye daralee ninkii laaxin lahaa doorkan waa adii hawsha maanta kuu dihini way sii da-weyn tahay wax diiwaanka kuu galaa inaad daabacdaan sugiyo adigiiyo dadaalkaaga iyo sida adoor moodo dablid tugan sargaar dalajar iyo janaano duub weyn leh inta ciidan kala duwan yuhuu kala dirays qaatay ee dul iyo hoos kala xukuma bad iyo deegaanba anigay dartay uga baxeen daarta raaxada eh anigay dartay uga goyeen dumaradoodii anigay dartay uga tegeen dalagyadoodiiyo diqintida dhacaysa iyo dufka gaadhka loo diraye guutiyo col ii soo dusay diilad ku hayaan balse kii ii dalacsiin lahaa doorkan waa adii hawsha maanta kuu dihini way sii da-weyn tahaye wax diiwaanka kuu gala inaad daabacdaan sugiya adigiiyo dadaalkaaga iyo sidaa adoor moodo waxba gabaygiinolo durkiina waxaan ku soo duubay aan dardaaran waayeel intaa kuugu sii darae xukun dalab leh ha u dhuran intaa daabka ii hayso xukun dalab leh ha u dhuran intaa daabka ii hayso carrab dadab leh ha u dhuran intaa daabka ii hayso dardar kululku hawshoo intaa daabka ii hayso dadkaygana ha kala xigan intaa daabka ii hayso xisaabbaa dambaystay cadliga daafta kala hayso oo gabaygaasina waa gabaygii dardaar waxaanu ku wajahnaa waa u dhexeeyey farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud ayuu labada markaa iskaga gudbayay gabaygu intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka oo maanta uu marti inoogu ahaa abwaan maxamed xasan geedi oo loo yaqaano abwaan geedi kana mid ah halabuurada hibada u leh tirinta tixaha suugaanta soomaaliyeed waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid haashim sheekh cumar good oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana qodobadii wararka caalamka haddii aan idiin dulmaro ugu yaraan labaiyo labaatan qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii ciidanka ruushku ay gantaalo ku garaaceen magaalada shortkiif ee galbeedka dalka ukrain sida ay wakaalada wararka a f b kasoo xigatay mas-uul sare oo ka tirsan dowladda dalkaasi duqeynta ayaa ahayd mid aan looga baran galbeedka dalkaasi ukrain valadimir trush oo ah guddoomiyaha gobolka tirnobol ayaa waxa oo ay ku taallo magaalada jortkef ayaa waxa uu sheegay ama uu ku sheegay fariin uu facebooka soo dhigay in magaaladu ay ku dhaceen afar gantaal oo laga soo ganay dhinaca badda madow waxa uu sheegay in labaiyo labaatan qof ay dhaawacmeen oo ay ku jireen toddoba haween ah iyo sidoo kale cunug labaiyo toban jir ah kuwaasi oo haatan lagu baxnaaninayo cisbitaalka trush ayaa sheegay in xarun militari qayb ahaan la burburiyey laguna burburiyey weerarkaasi iyadoo sidoo kale ay burbureen dhismo ay dadka rayidka ahi deganaayeen jortkiif oo ay ku noolaayeen soddon kun ka hor intii aysan ciidanka ruushka ku weerarin dalkaasi ukrain ayaa boqol iyo afartan kilomitir dhanka waqooyi waxay kaga beegan tahay xuduudda dalka rumeniya waxaana ay laba boqol oo kilomitir dhinaca koonfureed ka jirta magaalada lafif oo ah tan ugu weyn ee galbeedka dalkaasi ukrain markab rarka uu ka dambatay oo ay saarnaayeen kumanaan ida ah ayaa axadda maanta ah ku degay dekadda sawaaken ee badda cas ee dalka suudaan waxaana qariiqmay dhammaan xoolihii markabkaasi saarnaa laakiinse saraakiisha dekedda ayaa ku waramaya in shaqaalihii la badbaadiyey markabkan oo ahaa nuuca xoolaha lagu dhoofiyo ayaa ka ambabaxay dalkaasi suudaan waxaanu kusii jeeday dalka sacuudiga waxaana la sheegay in uu degay kadib markii la saaray dhowr kun oo neef oo dheri ah oo ka badan xadkii ay ahayd inuu markabku xambaaro markabka beder kow ayaa waxa uu ka degay saacadihii waxa uu quusay saacadihii hore ee axadda maanta ah waxaana uu siday kun iyo waa shan iyo toban kun iyo sideed boqol oo neef oo ida ah taasi oo ka badan xadkii loogu talagalay ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan maamulka dekedda oo diiday in magaciisa la sheego sarkaalka ayaa intaa ku daray in markabka loogu talagalay inuu qaado oo keliya sagaal kun oo neef markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa ama u bayraynaa dhinaca kaalmaha xiisaha
barashadeenii hebistaada mooye hawa kale kumaan jirin hadda iyo habeenkii hadal barashadeenii hebistaada mooye hawa kale kumaan jirin hubaal weeye maantana inaan heban ugu jiro howlaha ka gacalkiiyo way wadagalkeeni hubaal weeye maantana inaan heban ugu jiro howlaha ka gacalkiiyo way wadagalkeeni hodiyo nasiibiyo hor allaan adeegsaday hodaaneeya muruhu inayno hagaagaan inayno hagaagaan hodiyo nasiibiyo hor allaan adeegsaday hodaaneeya muruhu inayno hagaagaan inayno hagaagaan dalka ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan idda raacayaaye haygu nicin hantilaan haygu nicin hantilaan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan idda raacayaaye haygu nicin hantilaan haygu nicin hantilaan
taasina waxay gebagaba u ahayd idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulanti dambana waxaan idin leennahay nabadgelyo